tartanka dhaqanka xaafado baydhabo iyo lahagabagebaay kureed muddo saddex toddobaad ee o-an dareeri wayna ku qeyb galay dhammaan xaafado baydhabo oo tumanka kooban tartankun iyo ujeedkay haaysadaiyo markaasayti hambandhi ka lahaayeen xaafado baydhabo ka dhaqan ciyaar dhaqameed iyo markaasayti leyin wayna laka abaalmariyay geeka saddex xaafadood oo kaalmo horgalay dhammaan dadkii ha ku qeyb galay xafladda abaalmarinta iyo sheegeen in xaafado dhan u guuleysadeen maadaama iyo tartanka ku qeyb galeen dhaqanka in la xuso iyada aan faylinye dhaqanka walwiin waaye in dhaqanka haddiiba dhaqanka jiilku iyo yar haddaha bahaayaan dhaqansho intii la xuso iyada aan faylin dhaqanka la bara ciidanka maxadsiyin tumunka xaafadood baydhabo gaar ahaan sideedun xaafadood oo koow iyo lama iyo sadi galeenna hambalyeeya insha allah wali baan talku sheegay ini saddex xaafadood kaalin koowaad iyo kaalin labaad kaalin saddexaad kooyaan kaalimo sadiida koowta iyo lamada iyo sadiida waan maleeyay todobaada xaafadood kalena yoolen qabaan yoo asla qaadeen kulisho isla guulaysadeen xaafadoo shaleediya ilama ma guulaysan dhammaantiin dhammaantaanu degmada baydhabo tumanka xaafadood guul iyo lahaa kulli guulaysadeen waa intuk mayl araasantukumahadnaqey kambanigii hoolin iyo niinwadi salaan kubacda ciidanka faraxsagna maalinta oo dhexgalka bulshada ee dhaqanka reer koonfur galbeedlayin oo geekilaha gabagabaayahay ilaahay maadaas kusula inisi nabadeen ninka dhammaadi marka bini aadan madi oo waaba sheegnay hoba dhaqanshii kutaba dhume marka guddoomiyahan ciidanka maas ee guddoomiye lilibilowdan qabay dadku dhaqanshoo dhumi si hadda toobalin warsadahayo ku dhabe walle fadaylanka bini aadanka isoo dhaqanshayka adkaada diintiska adkaada bulshayka adkaada dowladnimadana saaslanka adkaado la faday marka dhammaan walisii kuguwaabiyaane in dowladnimadana la adkaya dhaqanka iyo diinti iyo dalka dhan maarata maryland guulada jeesada reer koonfur galbeed geedka abtirsinyo kale mambaahan horumar in nabad iyo way fadaayna dowladnimadiio kadambeyntii guddoomiyaga degmada baydhabo waana edog magaalada cabdulaahi cali watiin yaha hiri munaasabada laka abaal mariyaaya tartamyaalka ciyaar dhaqameedka habandhigi ee xaafado ku dareeri xaafadooy oo habandhikan kaalinta koowaad iyo kaalinta lamaad iyo kaalinta saddexaad galeen wala may boog dalagshan guulis may bool may boo dhibcooyin waaye dhibcooyinkaas may boo hayaa ya may boolatariya dhibci bada tale may boo halayaa iyo guulaysaas kulli may boo aha qaabka tartanka lanqiima iyo mayboorinta kasaayaan marka maybaa eeda eeda ka faraxsanaa anoo wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada aan wasiirka ahaa in yacni xaflada oo limid ee xafladihii dhaqanka lagaka tartamaayay anaa ka qiib gala degmada baydhabo farxadayngata maybaa noqosayde uga dhaqanka